qoysaskan oo ku nool ah kaamka kumasaar ee magaalada beledweynehe xarunta gobolka hiiraan iyo weliba saameeyey fatahadoogii dhowaan ka dhowey magaalada beledweyneha iyadoona kudumi musquloogi iyo isticmaal jiranga kaamkaiyo weliba ka nool ah dad badan oo danyar eh oon awoodna iniyo dhisidaan musqula waxaana ku mida dadka bogtaale ee warbaahinta la hadliya codsaday inii lindhisa musqulo si ay u ilaaliyaan nadaafadda magaceyga saynab miyiraa la dhahaa waxaan u baahannahay waxaan degannahay kaamkan kumisaar ayaan degannahay waxaan u baahannahay musqulaan u baahannahay musqulihii hadda ka hor naloo dhisay way naga dudumeen oo fatahaaddaa naga dumisoo biyihiiaa naga dumiyey hadda waxaan u baahannahay musqulo ina naloo dhiso waxa banaanyahan tagnaa oon kusoo saxaroonnaa haddii ilaaha yiraaho banaanyahana ilmihiiyaa aadaa caafimaad daraa ka dhalan karto waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsaha badan ina suulooyin naloo qodo ayaan u baahannahay wasaaradda gargaarka hay-adaha saasaan u baahannahay anigoo lidhaw raxme maxamuud sheekh maxamed aan maxaan u baahannahay musqulo meel oo musqul lagu galo ma lahan musquli waa naga dudumeen biyihii fasahaadka baan naga dudumay ciyaalka meel ay kala galaan ma lahan duurkiina daacun baa ka dilaacday marka musqulo badan baan u baahan inoo la dhiso kaamka kumisaarana deganahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa musqulo inay noo dhisaan hay-adda gargaar marka musqulo ma haysana ciyaalka inaka waa isku rafaadnay meel uu kala baxna ma lahan meel kusoo saxaroona ma lahan wax walbaan u baahana musqulo u baahana guryaha hataa bismillaah magaceyga waa saynab maxamed cusmaan waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan rabnaa inaa musqulo nala dhiso biyihii musquliyaa naga dumiyeen waxaan kuu sheegaa caruurtii duurka way aadayaan anaga ma aadi karno daacun baa ka dilaacaysaa hay-adda iyo wasaaraha waxaan ka codsanayaa inay musqulaha iyo nagu caawiyaan iyo waxaan kuu sheegaa musqulaha inay nagu caawiyaan aan ka codsanaya musqulaha noola dhiso aan ka codsanayna hay-adda fasahaadii naga saameysay biyihii markii la galay aan musqulihii naga dudumay hadda musqul ma qabno duurkii ilmaha u foofaan annagana ma aadi karno daacunaa ka dilaacayo caafimaad daraa ka dilaacaysaa bismillaahi raxmaan raxiim magaceyga waa sureeqa waxaan deganahay kaamkumisaar waxaan rabnay inaa musqulahii ay naga dumiyeen biyihii fatahaadaha ahaay in naloo hagaajiyo oo biyihii ay naga dumiyeen musqulaha noo qodnaay toddoba ah musqulihii toddobada ah way naga dumeen oo biyihii fatahaadaha naga dumi marka hadduu ilaa yiraahdo waxaan rabna hay-adda samafalka aan ka codsanaynaa inay naloo qodo biyo naloo siiyo ilmi badanaan haysanaa ilmahaynina duurka ma aadi karaano caafimaad daraa ka dhalanayso marka hadduu ilaa yiraahdo inaa musqul naloo dhisaan rabnay